أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما bعd casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo sagaalaad ee suuraة الأcraaf ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi walaqad dara'naa ljahannama walaqad wallaahi qad xaqiiqe ahe dara'naa waxaanu u abuurnay lijahannama licadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda kahiiran in badan ayaan u abuurnay kuwa oo min aljinni jinniga ka mid ah wal-insi insiga ka mid ah kuwaas oo lahum ou u sugnaaday oo leh quluubun quluub quluubta oo laa yafqahuuna aynan ku fahmaynin bihaa quluubta aynan waxba ku kasaynin walahum waxaa u sugnaaday oo ay leeyihiin kuwaasi acyunun indho indhaha oo laa yubsiruuna aynan ku fiirinaynin bihaa iyaga indhaha walahum waxay leeyihiin aadaanun dhego dhagaha oo laa yasmacuuna aynan ku maqlaynin bihaa dhagahaasi ulaa-ika kuwaadaas kal ancaami xoolihii ayay la tooy yihiin bal iskaba daaye hum iyaga ayaa adallu ka dhunsanaan badan min al ancaami xoolaha ka dhunsanaan badan ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alghaafiluuna kuwa halmaansan oo wixii loo abuuray ilowsan kuwa unbaa sidaas ah macnaha wuxuu leeyahay alla walaqad walawallaahi qad xaqiiqe ahee dara'naa waxaanu abuurnay dara'naa ay khalaqnaa waaye yuqaalu dara allaahu khalqahu yadra'uhum dar-an waa abuuristii marka walaqad dara'naa lijahannama ay licadaabi jahannama jahannamo cadaabkeeda yaanu u abuurnay kahiiran in badan laamka marka lijahannama ku jiro inuu noqdo yacni sababkii looba abuuray oo tacliil uu yahay liajli cadaabi jahannama ayaaba loo sameeyey kuwan ayb in badan oo jinniga insiga ka mid ah ama in laamka laga dhiga laamulcaaqiba ama laamu sayruura waayo dadkani waxaa loo abuuray inay ilaahay caabudaan omaa khalaqtu ljinna waal-insa ilaa liyacbuduun marka maadaama inay cibaado gutaan loo abuuray ee jahannamaa loo abuuray maxay tahay ma-aalkooda dambaa jahannamo noqonayo caaqibadaa saas noqonayso laamulcaaqiba laamka la yidhaahdo cinda man yuhbituhu laamulcaaqiba waaye buu leeyahay laamkan ibnu catiya isaga fi lmuxarari alwajiiz aad buu arrintaa u diiday wuxuuna yidhi laamulcaaqiba waxay ka suurtowdaa qof aan wax u qasdaynin oo waxaa markaa laamkaasi ka dambeeyo aan qasad ka lahayn oon u qasdaynin ayaa loo isticmaalaa dee ilaahayna qoladan inuu jahanamo geliyo qasaduu ka leeyahay maba ahan buu leeyahay laamulcaaqiba halkan in la sheegaba maba ahanba ayb qaar kalena waxay leeyihin qalbi baa ku jiro macnuhu wuxuu ahaa walaqad dara'naa jahannama jahannamaan abuurnay kahiiran ay likathiirin baan u abuurnay in badanoo min aljinni waal-insi qalbi baa marka ku dhacayoo laamkii kahiiran la gelinayay ayaa jahannama la geliyey qalbigu laakiin shicirkau sida badan ku dhacaa kalaamka marka aan shicirka iyo aan ahayn kuma dhaco saa darteed marka ama waa qaliil aad buu u yaryahay weliba qur-aanku aad buu ugu yaryahay waana in qariino iyo wax lamida un markaas ay la socoto haddiiba la yidhaahdo waa ku jiraa walaqad walawallaahi qad xaqiiqe ahe dara'naa waanu abuurnay lijahannama licadaabi jahannama jahannamo cadaabkeedaanu u abuurnay kahiiran in badan kuwaas oo min aljinni jinniga ka mida iyo wal-insi insiga ka mid ah marka intaas aadka u faraha inta badan inay jahanamo marka loo abuuray oy jahanamo gelayaanay aayadda tuse xadiidkii nabigana sala allahu calayhi wasalam saasoo ahaa aadam markii la yidhaha akhrij bactha annaar dadka naarta gelaayo bixi goosinka naarta loogu talagalay dadka ka dhex saar markaasuu dhahayaa min kam imisaan ka bixiyaa qaala min kulli alfin kun kastaa waxaad ka bixisaa sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ka bixi saxaabadu markay aada arrintaa uga baqeen ay u cabsadeenna nebiga sal l slam wuxuu ku yidhi idinku waxaad tihiin dibi madow oo tincad ku taalloo kale aad ka tihiin ummadaha waxaa aadka u badinayana ummadahaasi waa ya-juuj iyo ma-juuj waana meesha ya-juuj iyo ma-juuj bani aadam inay yihiin laga qaatay waayo xadiidkaas marka jinniga insigu si walba u ahaado aada buu naa yacnii in badan ayaa alla wuxuu u abuuray cadaabka naaru jahannam jahannama cadaabkeeda kuwaas oo lahum quluubun quluub leh kuwaa oo lahum oo u sugnaaday quluubun quluub quluubta oo laa yafqahuuna aynan ku fahmaynin bihaa iyada quluub aynan waxba ku fahmaynin aaladii marka idraagga iyo fahamka waa leeyihiin laakiin inay wax ku fahmaan iyaganba usoo jeedin walahum waxay leeyihiin acyunun indho ayaa u sugnaaday oy leeyihiin indhaha oo laa yubsiruuna aynan ku arkaynin bihaa indhaha indho xaqa aynan ku arkaynin ayay leeyihiin walahum waxay leeyihiin aadaanun indho indhaha oo laa dhago dhagaha oo laa yasmacuuna aynan ku maqlaynin bihaa iyaga ulaa-ika kuwaadaas kal ancaami xoolihii bay la too yihiin siday xoolaha ula mid yihiin oo xoolihii baa marka yacni bal e ulaa-ika kuwaadaa kal ancaami xoolihii ayay la too yihiin bal e bashaani marka waa idraab intiqaali ah waa hadal baa laga guuraa hadal kalea loo guuraa ee idraab oo ibtaali ah ma aha waa intiqaali waxaana laga guuraa arrin mid kasii darana loo guuraa waa idraabun intiqaaliyun faljumlatu luulaa jumlada hore ilaahay wuxuu ku shabahay xoolaha ayuu ku shabahay fi intifaa'i manaafici alidraakaat xawaastii ilaahay siiyey sida aynan ugu adeegsanaynin wixii bani aadamka loogu talagalay inuu ku adeegsado yay xoolaha halkaas looga shabahay bal hum adaluda dambana wathaaniyatuna ahbatat lahum almubaalaga ta dambana waxayba u sugtay xoolihii waaba kaba sii daran yihiin oo iyadana marka laga fiiriyo dariiqa ay qaadayaan oo waxa iyaga u daran sida ay naftooda ula jecel yihiin ilaa xooluhu waxa u daran waa ka dheeraadaane hadayba ogaadaan waxaani meeshani xoolaha inuu dhib kala kulmay ama waxaanu inay dhib u yihiin marka uu dareemo xooluhu waa ka cararaha laakiin ayagii ayagoo bani aadam oo caqli ilaahay siiyey haddana kala garan karo waxa dhibaaya iyo waxa dheefta ah bay haddana dhibka rabaan oo ay dheeftii marka aan lagu karaynin dhinacaa marka waa kasii daran yihiin xoolaha bal hum adalu ayb ibnu kathiir wuxuu yidhi liannahaa maxaa yeelay xoolaha tafcalu maa khuliqat lahu xooluhu waxay sameeyaan wixii loo abuuray imaa biabcihaa ama waxay ku sameynaya dabcigeedaba wa imaa bitaskhiirihaa iyo sakhiraadda la sakhiray oo ilaahay ou sakhiray bay ku samaysaa wixii loo abuuray bikhilaafi lkaafiri gaalku laakiin sidaa ma aha fa inahu inamaa khuliqa waxaa loo abuuray liyacbud allaha waxdahu allah subxaanahu watacaala keligiis inuu caabudo ayaa waxaa loo abuuray inamaa khuliqa liyacbud allaha alle inuu caabudo wayuwaxidahu ou keli yeelo fakafara billaahi waashraka bihi ilaahay buu ku kufriyey waana u shirki sameeyey marka xoolihii iyaga wixii loo abuuray waaba haayaanba ila xooluhu iyaga cibaado looma abuurin waxaa loo abuuray imaa bitaskhiir bay ku haayaan xoolahan maanta aan intifaacsanayno wixii ilaahay ou nooga sakhiray waa u sakhiran yihiin waa u laylisan yihiin wa imaa biabcihaa xooluhu waxaa loo abuuray inay wax cunaan wax cabaan ay tarmaan waa tarmaayaan waxbuu cuntadii buu raadsa biyihii iyo baadkii buu raadinaa marka uu rabo inuu markaa yacnii ay bataan ama ay wax dhalaan waxaa alla uu ku hanuunkii alla uu ku hanuuniyey ku taagan yihiin oo wuxuu raadsanayaa jinsigiisa mid lami yacni nooca uu yahay oo dhe hadduu lab yahay ee yacni dhadigii buu raadsanaa dhadig hadday tahayna lab ayay raadsanaysaa sidii uun loogu talagalay imaa bitabcihaa wa imaa bitaskhiirihaa ayay ku socdaan xooluhu bani aadamkii kaa leh isagii marka yacnii wixii alla u abuuray oo ahaa inuu ilaahay keliya waxido uu caabudo ayaa gaalkii laga la-yahay wixii caadiga ahaydee yacni caadadu ay keenaysayna waaba ka baxayba waa ka baxayaayo boqolaalka waxyaaboodon la fahmi karin waa kan u socdo oo ilaahay markuu leeya wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni shay walba labaan ka abuurnay lab iyo dhadig maya laba lab iyo dhadig maahan buu leeyahay bani aadamkii laba waa ka badan yihiin yacni lab iyo dhadig baa jiro caqligu saasuu keenaa waaqicuna sidaas waay isagii bani aadamkii kaafirka wuxuu ku socdaa maya waxyaabo kale yacni noocyo kalaa jira ayb qof dhexdhexaada iyo qof jinsi weli aan go-aan gaarin oo jinsiga uu noqon doono kasii fakaraaye iyo balaayo baas oo aan caqlina gelaynin waaqicina aan ahaynay daba joogaan marka in la yidhaha bal hum adallu waa waxay ku tahay soo maaha marka arrin marka waxay daboolay waaqica aayadda alla uu tilmaamayo waaqicay dabooleysaa ayb ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa alghaafiluuna ah kuwa haafiliinta wixii loo abuurayba ka dhoohan oo iska hilmaansan meeshaa marka ulaa-ika hum alghaafiluun wasfigan kaflada waxaa loo keenay waaba sababka naarta ay u gelayaanaaba ahba kafladaas wixii loo abuuray ka haysato ayay naarta u gelayaan marka nin walbaa inta wixii loo abuuray uu moog yahay ayay naartuna u jirtaa ayb wlilaahi alasmaau اlxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ih walilaahi alla un oo keliya unbau u sugnaaday alasmaau magacyadii magacyadii day alxusnaa wanaagga badnaayeen fadcuu tuuga hu alla barya bihaa bilasmaa'i asmaadaa alla ku barya oo ku tuuga wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna iilayo fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa kuwa qalloocinayo leexinayo kuwaana marka yacni ka dheeraada oo iskaga taga sayujzowna waa la abaalmarin doonaa maa kiibaa lagu abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna ay yacmaluunahu inay sameynayaan welilaahi allahu keliya unbaa iskale al asmaau magacyadii magacyadii day alxusnaa wanaagga badnaa axsan oo afcalu tafdiil ah ta'niidkiisa alxusnaa ah jumuucda jamcu tagsiirkuna waa iska mu'anah luqada carabiga asmaa maadaama ay jamcu tagsiir tahay baa waxaa lagu sifeeyey marka ta'niidkiina waa ka raacay xagga lafdiga ereyga halkan marka aayaddu waxay tilmaantay allaha aan caabudeyno alla magacyo leh waay magacyuhu marka maxay tarayaan magacyuhu waxay tarayaan waxaan kaga aqoon yacni rabbiga aan caabudeyno yaan waxaan ka waxaan ka aqoonsanaynaa heyrkiis ilaahay muxuu heyrkiis uga duwan yahay asmaada waa uga duwan yahay kow asmaadaa xaqiiqadeeda waa uga duwan yahay taa iyada marka waa waxay tahay waa inuu marka magacyo uu leeyahay asmaada alla uu leeyahay marka inay badan yihiinna aayadda waa tusaysaayo walilaahi alasmaau baa la yihi magacyo rasuulkuna salى اllahu عalayhi waslama wuxuu yidhi ina lilahi tiscata wa tisciina smaa ilaahay sagaashan iyo sagaal magac buu leeyahay miat ilaa waaxida ama mi-atan ilaa waaxida boqol hal marka laga reebo boqol marka hal laga reebo ayuu leeyahay alle man axsaahaa dakhala اljanna qofkii magacyadaas koobo jannadou galaa koobana culimada waxay ku fasireen alfaadeeda yaqaano korka ka yaqaan macaanida isim walba fahmo ku dhaqmo isim walbaa cibaadada ou ka raba la imaado kaas jannadou galay wey waana qofkaasi qof shareecadii ku dhaqmayba waayaba ee qofka inuu iska xifdiyo ama derbiga ku dhegsado ama subaxdii akriyo asmaadan waraaqaha ku dhegan oo subax kasta akriyo ama galabkii akriyo sidaas ma ahan asmaadu marka waxaa loogu talagalay inaad macaanidooda inta fahamto aada ku camal fasho leanna ism walba waxbuu kaa rabaa allah marka ismiga alle allah calamudaadna alla uu ku yahay muxuu ku muxuu kaa rabaa ismiga muxuu kaa dalbanayaa inaa waa almacbuud inaa isaga caabuddo ilaahay cid kale aadan caabudin alraxmaan inaad naxariista alla aada rajayso oodan ka quusanin altawaab inaa ilaahay usoo noqoto markaad dembi gasho towbad keento wahaakadaa asmaada alle markaa sidaas waay magacyada ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay ma sagaashan iyo sagaalkaas keliya miya mase waa ka badan yihiin waa ka badan yihiin asmaadu intaas xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalama ducaau lkarbiga ama ducaau lgami ay ku jirtay ayaana tilmaamayo as'aluka bikulli smin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu yani aw anzaltahu fi aw ista'harta bihi fii cilmi اlgaybi cindak aw callamtahu axada min khalqika ilaahi waxaan kugu weydiisanayaa magac kasta adiga aada isku magacaawday naftaada aada ku magacaawday kitaabkaaga aada kusoo dejisay dhexdiisa axad khalqigaaga kamida aada bartay ama aada adiga la gooni noqotayoo cidiba aysan aqoonin adiga maahan cid kale aynan aqoonin asmaa marka waxaa jira ilaahay isaga keliya yaqaano cidna aynan aqoonin rasuulka sal ll ly slam qiyaamaha marka la tago oo shafaacada uu dalbayo wuxuu leeyahay maxaamid iyo alla ammaanis ayuu rabbi ibarayaa maalinkaas ou ii furfuraayo oo markaan adduunyada uu joogaba ounan aqooninoo markaas lagu ilhaaminayo la baraayo marka magacyada ilaahay cid koobi karta male isaga unbaa yaqaano sagaashan iyo sagaalkan baa annaga naloo sheegay laakiin ayb xadiidka tilmaamaya asmaa'da tirinayana waa mudraj qeybta dambe xadiidku intaas aan sheego horuu ku egyahay inta dambe waa mudraj culimada waxay ku dadaaleen intay nusuustii qur-aanka iyo sunnada fiiriyeen bay kala soo baxbaxeen waxa ilaahay lagu magacaabayo shayga rabbi lagu magacaabayo waa towqiifi towqiifi waxaan ka wadnaa wax aan waxyigu sheegin in ilaahay magac uu u yahay annaga iskagama magacaabi karna allah subxaanahu watacaala yani waxa ilaa allah lagu magacaabayo waa inuu noqdo wax waxyiga kusoo arooray waxaan waxyigu sheegin rabbi laguma magacaabi karo waayo waxaan annaga garan karna maaha caqligeenna kuma fahmi karno wuxuu rabbi isku magacaabay ama nebigiisa uu ku magacaabay bis unbaa lagu magacaabaya alle dhinacaas marka waa xiran tahay waa owdan tahayo waxay ku ood oodan tahay ay ku xiran tahay waxyiga bis in loo raaco koo asmaa'da alle ma isku macnaa mase waa kala macno magacyada ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay dhinac yacni waxa waa kala macno marka macaanidooda la fiiriyo ereygan macnihiisa marka la fiiriyo waa kala macno daatada ay u laabanayaan iyo axadka ku magacaaban marka la fiiriyana waa hal markaas waxay noqonaysaa marka magacyadan allah subxaanahu watacaala tira badnaantooda aaliha badan ka dhalan mayso ilaahyo badan ma maaha maaha inay ka dhalanayso marka allah alraxmaan alraxiim alcasiiz algafuur marka la leeyahay maahan in ilaahyo la tirinayo tiro badan waa hal daatay u laabanayaan macaanidaa kala duwan walilaahi almathalu laclaa bani aadamka markaad fiirisid qaar baa rasuulkeenna sala alla ly slam meeqo magacou lahaa moxamed waa la dhihi jiray axmed waa la dhihi jiray almaaxi alxaashir alcaaqib asmaadaasuu lahaa haddana maca daalika hal nebi unba u ahaa soo maha marka hal qof tilmaamo badan waa yeelo karaa hadduu tilmaamo badan leeyahayna ka dhalan mayso inuu dhowr qof yahay meeshaa marka ishkaalkaas wuxuu galay mushrikiin alcarab oo markay aayaddaba sababu nusuulkeeda waxaa la yidhi aayaddan iyo aayatul israa labadaba waa la sheegaaye waxay maqleen mushrikiin alcarab ee rasuulkii oo dhahaya yaa allah yaa raxmaan markaasay yidhaahdeen dhowr ilaah ayuu naga celinaa isaguna dhowr ilaah buu sheegayaa mid allah la dhaho iyo mid arraxmaan la dhaho markaasaa waxaa soo degtay qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaa lxusnaa ishkaalkaas wuxuu ku dhacay dad badan marka la leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha la keli yeelo oo ha lagu waxido rubuubiyada cibaadada ha lagu keli yeelo ha lagu waxido magacyada ee tilmaamaha wanaagsan ha lagu keli yeelo marka la dhaho saddex ilaahay aaminsan yihiinay kuleeyihiin towxiid اrububiya iyo towxiid اluluhiya iyo towxiid اlasmaa wasifaat saddex ilaah ma aha waa saddex macno oo hal ilaah u laabanayso rabbina waa macno macbuudna waa macno asmaadan iyana macaaniyi waa macaani ayaguna macaanidaas ilaahay halagu halagu keli yeelo waay waxa uu yahay ayb qofka marka isaguna saddex ilaah meeshaa ka soo saaray nafsu ishkaalkii mushrikiin alcarab ku dhashay baa asna ku dhashay oo markay lahaayeen alraxmaan iyo allah ay laba ilaah ka fahmeen allahna waa allah alraxmaanna allah unbaa ah rabbi allah unbaa ah ilaah xaqa lagu caabudana allah unbaa ah asmaadan wanaagsan allah iskalena waa un allah saddex ilaah meeshaan marka lama sheegin mana jiraan ayb waxaa kaloo asmaada fiqi fiqul asmaa yani asmaa ullahi alxusnaa waxaa ka mid a fiqigooda magacyadan marka waxaan dhahnay bictibaari daatiha waa hal wa bictibaari macaanihana waa kala duwan tahay oo alraxmaan iyo alcasiiz isku macno maaha altawaab iyo allahna isku macno maaha xagga macaanidu waa kuwaa kala duwan yihiin daatada ay u laabanayaanna bictibaari daatiha waa allah hal allah ee asmaada ilaahay waa mushtaqaat waa mushtaq macnaha waxaan ujeednaa magacyada alle waxaa kasoo baxayaan tilmaamo uu ilaahay leeyahay magac walbaa marka tilmaan rabbi uu leeyahay baa ku jirtoo laga qaadana alraxmaan maxaa laga fahmaa sifatu raxma alraxmaan marka ilaahay lagu magacaabay alraxmaan lagumaba magacaabin ilaa waxaa loogu magacaabay sifatu raxma inuu leeyahay bis baa loogu magacaabay soo ma garan alcasiiz marka la yidhaha sifatu lciza allah aan caabudayn ciza uu leeyahay awood sharaf uu leeyahay soo ma garani wahaakadaa asmaada marka waa mushtaqaad isim walbaana waxaa kasoo bixi ka sifaadka alle iyo waxaa rabbi lagu tilmaamayo marka laga hadlaayo saddex dariiq ayaa nusuusta loogala soo baxaa dariiqa koowaad waxay tahay waxa ilaahay lagu tilmaamayo asmaadiisa in lagala soo dhex baxay sifatu raxma waxaa laga soo bixiyey alraxmaan صفة العزة العزيز ayaa laga soo bixiyey وhakda sida labaadna waxa ay tahay صفaa tilmaanta alle lagu tilmaamayo waxaa laga soo lagala soo dhex baxaa afعaaشha rabi haddii ilaahay ficil loo nisbeeyo ficilkaasi marka wuxuu keenayaa rabbi inuu tilmaan u noqonayo صifa ficliya uu noqonayo mثalا rabbi waa caroodaa waxbou nacaa waxbau jeclaadaa xaggee jacaylka laga soo bixiyo in allaha yuxibu الtawaabiina wayuxibu اlmutaطahiriin yuxibu inuu ilaahay wax naco xaggeen ka qaadanay ilaahay subxaana in allaha kariha lakum qiila waqaala rasuulka sal l slam markuu leeyahay rabbi wuxuu idiin kahday ou idiin nacay qiila waqaala ee waxyaabaha waxbau nacaa idan rabbigeen nuzuul inuu ilaahay hululeyl اlakhir inuu soo dego samaa dunyaa yimaado maxaana tusaayana ina yani yanzilu rabuna kula leylati ilaa samaaءi اdunyaa ficil yani nusuulkiibaa isaga loo tiiriyey allah subxaanaه wa tacaala sidaasna tilmaanta alle waa lagu helaa waana lagu ogaadaa sifada yani qaabka saddexaad waxay tahay yani khabar ahaan in ilaahay u sheegay tilmaantan inuu alle leeyahay sida wejiga alloo kale wejiga isim ilaahay leeyahay lagama soo dh lagama soo qaadanin ee ficilna hadda maahanoo lagama soo qaadin wejigu inuu ilaahay tilmaan u yahay xaggeen ka keennay qur-aankaa ku sifeeyey wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam saddexdaas waa marka asmaadu marka waa qeyb ka mida tilmaamaha ilaahay meelaha laga ogaado waxaa ka mid a asmaada rabbi subxaanahu wa tacaala alcaliim markaan ilaahay ku aanaan ku magacaabayno maxaan ka fahmaynaa cilmi inuu ilaahay u saaxiib yahay alxakiim markaan leenahay xikmad inuu u saaxiib yahay sidaasaa marka ay asmaada fiqigoodu ou muhiim u yahay dadka bani aadamku baahida oo u qabo garashada rabbigoodna wax kasto ayay ka weyn tahay baahida aan u qabno cuntada iyo cabidda iyo hurdada aan u qabno waxaa ka qiimi badan kana weyn baahida rabbigeen inaan baranno aan u qabno laakiin bani aadamka maanta rabbi lama bara karaa laga dhaadhiciyey haddii aan rabbi la bara karin see loo caabudaa waayahay ilaahay soo ma dhahayo inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsada addoommadiisa kuwa cilmiga leh ibnu cabaas wuxuu yihi aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kuli shayin qadiir waa kuwa ilaahay magacyadiisa ku yaqaano waay qadiir inuu alle yahay kuwa og wayaan yb marka asmaadan tilmaamo ilaahay leeyahayna waa laga qaataa waana lagala baxaa welilaahi alla unbaa iska leho alla unbuu usugnaaday alasmaau magacyadii alxusnaa wanwanaa wanaagga badnaa fadcuu tuuga hu alla tuuga ama fadcuu caabuda hu alla caabuda bihaa bilasmaa'i asmaadan wan wanaagsan alla ku caabuda laba siba waa loogu caabudi karaayo marka aada rabbi baryaysaan magacyadan cuskada oo magacyada ilaahay ku tawasula oo yaa raxmaan irxamnii yaa rasaaq irsuqnii allaha wax arsuqow i arsuq allaha naxariista badno badanow ii naxariiso rabbi baad marka asmaadan aada ku baryaysaa aad ku tuugaysaa waana lagu caabudaa alla oo magac walbo cibaadada ou waxa uu kaa dalbayo amarka uu ku faraayo waxa uu kaa reebaya baad ku dhaqmaysaa amarkaad la imaanaya wuxuu kaa reebaya ad ka fogaanaysaa dabadeed marka ilaahay asmaadiisaad ku caabuday dadkana waxaa ugu qiimi badan kuwa rabbigood ku caabudo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyagoo yaqaano caabudo rabbi waayo nebigu wuxuu yihi sal l slam inii la aclamukum billaahi wa akshaakum lahu aniga rabbi anaa idinkugu aqoon badan anaana idinkugu cabs cabsasho badan wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna leexinayaan fii asmaa'ihi magacyadiisa yacni asmaadiisa dhexdooda leexinayaan ayb ilxaadka asmaada alla dhexdiisa kuwa ku sameynaya ilxaadku marka waa almayl xarafkan marka wadaru ladiina yulxiduuna xamze isaga wuxuu aqriyo yani sabcada ka mid ah yalxaduuna meel allaale meeshay qur-aanka ku timaado yalxaduuna buu aqriyey kisaa-ina wuxuu aqriyey meeshan iyo meelaha kale yulxiduuna marka laga reebo suuratu naxli midda ku jirto in aladiina yulxiduuna meeshaa yuli meeshaa ayuu yalxaduuna aqriyay midda naxli ku jirto kuwa kalena wuxuu akriyay yulxiduuna middan iyo naxli iyo fusilad iyo ku jira ku jiraan inta kalena yulxiduuna unbay akriyeenoo markaa ya-da way godayaan min alxada alxada iyo laxadana waa isku macno waa luqataani bimacna waaxid kisaa-i baa isaga inuu kala saaro isku dayo laakiin ay hal macno taha loo badan yahay yulxiduuna marka ilxaadkuna asalkiisu waxay tahay almayl leeqalooca asmaada allay la qalloocanayaan marka waa qalloocinayaan ayb saddex qaab ayay marka u qalloocinayaan oo ibnu cabaas wuxuu yidhi yulxiduuna ay yukadibuuna waaba beeninayaan sida mushrikiin alcarab ay samay jireenoo qaaluu wama raxmaan waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaani qaaluu wama raxmaan waa maxay dhaheen raxmaan waa ay mxuu muxuu yahay waa marka takdiib iyo inkirid ayb bismi illaahi raxmaani raxiim markuu nebiga qoray eehal ou amray in la qoro waa kuu yidhi ma naqaan waxaana bismika allaahuma qor raxmaan iyo annagu ma naqaan iyo raxiim iyo waa takdiib magacyada alle ay beeninayaan laba macnaha labaad cataa baa ku fasiraya oo yulxiduuna ilxaadku almudaahaatu waa kuwa asmaada alle ku shabahaya keyrkiis waa kuwa tashbiiha sameeyo magacyada alle eyrki alle heyrkii ku shabahaya oo waa maxay waxay dhihi jireen sanamka allaat min allaahi buu ka yimid bay leynaa min allah marka magacyadii allay soo iilayaan asmaa ay ku magacaaba asnaamay ku magacaabayaan iyaduna marka waa mudaahaat ilaahayna laysa ka mitlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir magaca dhawaaqa inay iskaga mid ka yihiin ma keenayo xaqiiqdu inay isku mid yihiin macnaha saddexaad yushrikuuna qataadaa ku fasiray wadaru ladiina yulxiduuna ay yushrikuuna fii asmaa'ihi magacyada allay keyrkiis la wadaajinayaanoo alle keyrkiibay siinayaan oo ilaahay iyo keyrkiisa isla leh ayay leeyihiin ilxaadku waa dhinacyadaasuu kuwa imaanaan ayb waxaa kaloo lagu macneeyaa taxriifka asmaada allay taxriifinayaan waa bedelayaan sayujzowna waa la abaalmarin doonaa maa kiibaa lagu abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen wa miman khalaqnaa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun wa minman duul khalaqnaa aan abuurnay waxaa ka mid ah ummatun ummad ayaa ka mida ummadda oo yahduuna yahtaduuna ku hanuunayaan bilxaqi xaqa wa bihi wa bilxaqi xaqana yacdiluuna ku cadaalad falayo dadka ku maamulayo hore waxaan usoo marnay yani wamin qowmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun qowmu muusa waa laga soo hadlay dad inay ku jiraan xaqa ku hanuuno kuna cadaalad falo ummatu moxamed waayo aayaddan marka ummatu moxamedna dad xaqii ku hanuuno kuna cadaalad falo ayaa iyadana ku jiro waaye marka wamiman khalaqnaa wamiman duul khalaqnaa aan abuurnay waxaa ka mid ah ummatun baa ka mida ummad ummadda oo yahduuna yahduuna laba macnaa yahtaduuna waa laga laqbay karaa kuwa iyagaba hanuunsan bilxaqi xaqa ku hanuunsan yahduuna ay yahduuna annaasa kuwa dadka hanuuninayo bilxaqi ku hanuuninayo labadaas macno wa bihi wa bilxaqi xaqana yacdiluuna ku cadaalad falayo oo waxay ka dheeraanayaan ifraadka iyo tafriidka oo sheekh maxamed alamin shanqiiti alcadbu namiirka wuxuu yidhi tanaxaa can طarafi اlifraadi waاtafriidi ummaddan waxaa ka mid a marka dad ka dheeraaday ka fogaaday xadgudubka iyo gaabinta gaboodfalka lianna alcadaalata wuxuu yidhi cadaaladu hiya atawasutu bayna alamrayni cadaaladu waa laba shay in la dhexdhexaysto wa ha gaabinin ha dheeraanin xadkii hadhaaf hadha dhaafin dhexdhexaadka marka ku taagan saxiixeynka waxaa ku sugan xadiid aayaddan la macno ahoo oo min xadiidi mucaawiya nabiga sal ll l slam uu yidhi laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii daahiriina cala اlxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaأtiya amru اllah ummaddayda ka zuuli mayso ummad inay ku jirto xaqa u taagan ku muuqato ciddii khilaafto ama garabkooda ka baxdana aynan dhibaynin ilaa amarka alle uu kasoo dhowaado wahum calaa dalika iyagoo sidaas ah marka meeshan waxaa lagala baxay ummaddaani mar walba dad ahlu khayr oo xaqa faro oo ku cadaalad falaa mar walba ku jiraayo sidaa darteed ijmaacoodu waa xujo a baatil kulligood iskuguma wa iskuguma wada imaanayaan dadka ahlu cilmiga ah wاladiina kadabuu biaayaatina sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun wاladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna kuwa beeniyey sanastadriju waan sabaansabaynaa hum iyaga ayaan sasabaynaa min xaysu meel ayaan ka sasabaynaa laa yaclamuuna aynan ogeyn aynan garanaynin wa umlii waan u koranaa lahum iyaga waan u suganayaa ina kaydii shirqoolkayga matiinun mid adeyg badan waayo aada u adag marka gaaladan iska sidaa ilaahay usoo tilmaamay oo sidaa ambiyada ilaahay ugu madax adeegayo haddana iska nool iska barwaaqaysan macnaheedu maaha barwaaqadaas inay xaq ku taagan yihiin maaha ha iska barwaaqaysnaadaan mar unbaa si kediisa loo qabanayaa ayb waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna kuwa beeniyey sanastadrijuhum waan sabaansabaynaa aslu listidraaji kelmadani taqriibu shayi darajatan darajatan waa shayga in lasoo dhoweeyo darajo darajo yacni waan soo dejinaynaa waa yani tartiib tartiibaan usoo dejinaynaa w ayb sanastadrijuhum sanastanziluhum darajatan darajatan ayaan usoo da usoo daadejinaynaa ay ka dhigan tahay waxaa laga rabo ilaa ay markaa ku yimaadaan alimaamu abari wuxuu yihi waaslu listidraaji istidraajka asalkiisu wuxuu yahay iqtiraaru lmustadraji bilufi bilufin min xaysu yara almustadraju ana almustadrija ilayhi muxsinu xataa yuwaritahu makruuhan qofkii marka yacnii in uu ku kadsoomo nicmo iyo wax la siinayo oo yacni u malaynayo in la jecel yahay loo ixsaanfalayo arrintaa loogu ixsaanfalayo siduu saa ugu malaynayo ugu malaynayo loo sabaansabayo hal mar markaa wixii uu nacayey ama uu dhibsanayay markaa lagu la dul keenay yaa dhacayso ayb istidraajku marka macnihiisu waa sidaas waaye sanastadrijuhum waan sabaansabaynaa min xaysu meel laa yaclamuuna aynan ogeyn nicmadii baan u dararinaynaa salafku say ku fasiri jireen qaarkood nicmadii baan markaan siinaynaa oon u dararinaynaa shukrigana waa ka celinaynaa ufiirso nicmada waa lagu badinaa ma shuk shukrigana waa laga qa waa laga ceshanaa ma shukrinaayo siday sidaa u yihiin ayaa hal mar marka cadaabkii o waxay haysteenna laga qaadayaa loona cadaabaya marka falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu أخذناهم بغتة فإdا هم مبلسون فqطca dاaبر الqوم الذيna ظلموا والحمdu للahi رب العاaلمين waxaa laga yaabaa yani arintaa de marka qof walbaa waqti baa ilaahay saas yeelan oo dadkan nicmada ilaahay intay ku kibraan rabbi ku kufrinayo iyaga laftooda marka hadba koox koox baa saas loo loo gelaan meeqaa iyagoon filanaynin meeshaa yani dhibaataa idinkula dhacayso waa laidinku qabanayaa waa meeshaad ku halaagsami lahaydeen aada ku dhiman lahaydeen iyagoon isdhehaynin oo iska tumanayo oo ilaahay ku caasinayo tumasho ku jiro hoos looga yimid ama kor looga yimid ama dhibaato ilaahay xaggiisa un ay uga dhacday waa badan yihiin ayb qofka markaa nool inuu ku waana qaataa la rabaa marka ayb marka sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamu meelaynan ogeyn baan ka sabaansabaynaa nicmadii baa loo badinaa iyo barwaaqadii iyo caafimaadkii shukrigii baa laga celinayaa hal maraa la qabanana wa umlii lahum wa umlii waan u koranayaa lahum iyaga waa u suganayaa ayb uakhiruhum wa umhiluhum waan u suganayaa malaawatan zaman ayaan u suganaa wa zaman malaawatan min azaman waqti zamanka ka mida ayaan iskaga kaadinayaayo hore ka qaban maayo xadiidkii nabigana wuxuu sal l l slam in allaha layumlii lilظaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu ilaahay daalimka waa u sugtaa waa u sugtaa waa u sugtaa marka uu qabto ma sii deynayo marka marka uu qabto ma sii deynayo markaasuu nebiga wuxuu akhriyey wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimu shadiid aayaddaasuu akhriyey ina kaydii shirqoolkayga matiinun ku adag waaye ooaan laga baxsan karin awalam yatafakaruu maa bisaaxibihim min jinna awalam yatafakaruu miyaynan fakerin maa bisaaxibihim saaxibkooda min jinnatin ay min junuunin maa bisaaxibihim maa fii saaxibihim saaxibkooda dhexdiisa inuusan ahaanin miyaynan fiirfiirinin min jinnatin ay jinnatun wax waalli ah inaynan ku jirin wax waaliya saaxibkood inaynan ku sugnayn arrintaa miyaynan fiirfiirinin in huwa maa huwa ma ahanin isaga ilaa nadiirun ku digaya maahani mubiinun digistiisu caddahay markaa walam yatafakaruu maa bisaaxibihim min jinna meeshaa marka jumladani marka manfiyada aho maa bisaaxibihimta dambe waa macmuulu yatafakaruu awalam yatafakaruu macmuulkeeda macnuhuna marka wuxuu noqonayaa awalam yatafakaruu miyaynan fiirfiirinin oynan ku fakerin fi intifaa'i ljunuuni cani rasuuli waalidu rasuulka inay ka tagsan tahay oo laga anfiyey oo uunan waalnayn oo waali ay ka fog tahay taa miyaynan fiirfiirinin waayo macnuhuna marka jumladan manfiyada ah waxaa ku camalfalayso awalam yatafakaruu tacliiq baana ku jiro tafakurku waa iska ficil qalbi ah waaye afcaasha afcaalulquluubna yani axkaamtooda waxaa ka mid ahaa tacliiq tacliiq baa marka maa bisaaxib nafyiguna wuxuu ka mid ahaa waxyaabaha wax lagu calliqow ka mid ahaa ayb sidaasaa marka ugu fiican insaa la yihaah ayb oo waxa marka aynan ka fekerin waxay tahay nabiyullaahi maxamed wax waaliya inaynan ku sugnayn adnaa faker maysan gelinin oo hadday ku fakeraan waaba ogaa lahaayeen waana arki lahaayeen inuunan waalnayn macno labaad waxaa la yidhi awalam yatafakaruu miyaynan fakerin oo fa yaclamuu markaa ay ogaadaan maa bisaaxibihim min jinna maa bisaaxibihim saaxibkooda dhexdiisa min jinnatin ay min junuunin waali wax waaliya inaynan ahayn dhexdiisa taa miyaynan ogaanin maynan fakerin oynan taa ogaanaynin sidaana marka qaar ayaa ku macneeyay waxaa kaloo la yidhi awalam yatafakaruu warka waaba ku dhammaaday meeshaas waqfi waay awalam yatafakaruu miyaynan fakerin maa bisaaxibihim saaxibkooda ma ahaanin dhexdiisa min jinnati min junuunin wax waali ah maba ku sugnoo ma ahaanin jumladan dambe marka macmuul uma aha midda hore oo lam yatafakaru maa bisaaxibihimtaani marka waa jumla mustaanafa cusub markaas in huwa maa huwa ma ahanin isagu ilaa nadiirun ku digaayo mubiinun digistiisu caddahay ma ahanin dee qofkii fakar yar ku bixiyo rasuulullahi maxamed sal ll cl slam iyagiibuu ku dhex noolaa leyla nahaar baa waxyigan kusoo degayay cilmigan buu akrinaa qof sidaasa waali inaynan ku sugnayn waa garan karaane waa maxay marka inay leeyihiin waa waalan yahay iyo mucallamun majnuun iyo inay yidhaahdaan waa ku wax la baraayo oo majnuun ahoo waalan inay yidhaahdaan maxay tahay marka waa faker la-aan awalam yanduruu fi malakuuti الsamaawaati wاlardi wamaa khalaqa allahu min shay awalam yanduruu miyaynan fiirinin oynan fiirfiirinin fii malakuuti samaawaati samaawaadka mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa iyo maamulkiisa miyaynan fiirfiirinin wamaa wafii maa miyaynan fiirfiirinin kii aynan ku tadaburin oynan fiirfiirinin khalaqa allaahu alla ou abuuray min shayin xaal uu yahay shayna kaana ou shay yahay wa an casaa miyaynan fiirfiirinin wafii an casaa wa anhu shaniye casaa casaa an yakuuna inuu ahaado ayaa mudan qad iqtaraba inuu soo dhawaaday ajaluhum waqtigooda waqtigoodii inuu soo dhawaaday oo mudan yahay waqtigoodu inuu soo dhawaaday taana miyaynan fiirfiirinin fabiayi xadiidin sheeka tee ahoo bacdahu bacda hada alqur'aani qur'aankan gadaashiisa yu'minuuna ay rumaynayaan man axadkii yudlil illaahu alla uu baadiyeeyo falaa haadiya ku hanuuniyaa lahu isaga ma lahaaninoo uma sugnaanin wayadaru wuu ka tegayaa alle hum iyagiibuu ka tegayaa fii tuqyaanihim xadgudubkooda dhexdiisa uga tegayaa yacmahuuna xaal ay yihiin kuwii wareersan iyagoo wareersan aayaddan iyadana allah wuxuu leeyahay awalam yanduruu nadara marka fii lagu ta lagu gudbiyo waa tafakur miyaysan fakerin nadara ilaa marka la yidhaahdana fiirinta caadiga waay nadara marka aan waxna lagu tallaabininna bimacnaa intadara waay waa sugtay nadartuhu waan sugtay waay nadartu fiihi waa ku tadaburay waay nadartu ilayhi ishaan ka fiiriyey xaggiisa hadda marka awalam yanduruu fii baa midaan ka dambaysa miyaynan fakerinoy fiii fiirfiirinin yacni umuurahani waa umuuro lagu lagu tadaburo oo in la fiirfiiriyo mudan saddex shay waayo marka shayga koowaad cirkan iyo dhulkan sida loo maamulayo miyaynan fiirinaynin subax walba waad soo kacaysaa cirka kor markaad fiiriso qorax baad arkaysaa oo waxaad arkaysaa maalintii baad arkaysaa habeenkii ka dilaacayso dhexdiisa cirkii oo aan tiir lahayn baa taagan ood arkaysaa wahaakada dhulka markaad fiiriso sida loo maamulayo oo yacnii dhibicda roobka markay ku dhacdo waxa kasoo dhalanayo sida dhulka uu gogol u yahay oo dadku ugu socdaan oo uunan qarar u ahayn dhulka sida yacni nolol iyo geeriba sida dhulka loogu baahan yahay iyo maamulka ilaahay subxaanahu watacaala uu dhulka ku maamulaya waxaan la fiiriya mudan taas waa qodob arrinka labaad waxa uu yahay wamaa khalaqa allaahu min shay-in tii hore marka hadda yacni khaas bay ahayd caam baa la sii galay wamaa khalaqa allaahu wixii uu alla abuurayoo min shay-in shay-un ah wax kasta oo alla uu abuurayna miyaysan fiirfiirinaynin yani wax allaale oo alla ou abuuro aayadaa ku jirta qur-aanshada yartaa markaad aragtay aadka u tabarta yar aayadaa ku sugan oo siday u soconayso iyo godka siday u samaysanayso iyo siday isula socoto iyo siday u jiidayso yacni waxaa irsaqeeda ah oo aynan ha halhal aynan u qaadi karin waa isugu tegaysaa markaad fiiriso suurad dhan baana ilaahay kasoo dejiyay suuratu namli shinnida haddaad fiiriso cajaa'ibaa ku sugan yacni maroodiga intuu u weyn yahay xayawaanka iyo quraanshadaas yartaa mid walba wax walbo ilaahay uu abuuray calaamad ilaahay waxdaaniyadiisa lagu garto cibaado inuu keligiis astaahilana loogu qiro ayaa ku sugan marka wamaa khalaqa allahu min shayin tafakurkiyaa nala amra midda saddexaadna nafteenayba ku saabsan tahay waabtana aada uga sii daranba nacam yacni wuxuu alla leeyay waan casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum waqtigoodii inuu soo dhowaadayna ma fiirinayaan miya xataa geeridii inay ku soo dhowaatay waqtigii ku dhowaaday miyaynan fiirinaynin oysan ku tadaburaynin meeqa sanaad nooshahay meeqa yacni zamanaa qorax kuu soo baxday ayb oo maalmood ay qoraxdii kuu soo baxday kuu dhacday waxaasoo dhan marka waxay mudan tahay waqti walbood noolaato waxaad kusii dhowaanaysaa geeridaad kusii dhowaanay middaas inay waano kuu noqoto weenaan ood ku xisaabtanto laakiin bani aadamka maanta joogo wax walba wuxuu ka dhigtay ruutiini nolosha dhanba waxaan ka dhiganay wax iska caadi ah subaxdii inaad iska soo kacayso shaqadaada aad aadaysid kasoo laabanaysid gurigaaga usoo hoy nolol caadiyaan ka dhiganay nolosha markaa cirkan qof fiirfiirinayo tafakurkii cibaadadii tafakurkii waa iska yaraatay wax cir fiirinayo dhul fiirinayo khalqiga ku tadaburaayo ma leh khalqiga markaad ku tadaburto cadamada allah kuu soo baxayso kullamaa ay weynaanta alla qalbigaagu gashana awaamirtii iyo nawaahidii waa la falgelay markaas wuxuu ilaahay kaa reebay waa ka haraysaa wuxuu ilaahay ku farayna xaqa khashyatii baad rabbi ka cabsanaysaa marka tafakurku waa in aada loogu dadaalo las yacni waa haflada tafakurka waxaa kasoo horjeeda haflo iyo dhoohanaan aflada marka inaan ka baxno iyo raqdada hurdada aan ku jirno awalam yanduruu miyaynan fiirinin fii malakuuti samaawaati samaawaadka mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa miyaynan fiirinaynin cirkaanna waa la maamulaa dhulkaanna waa la maamulaa mulxidku maxaa u furan marka qofka mulxidka ee dhahayo ilaah ma jiro wax koonkan maamulaana ma leh gurigiisana waxau leeyahay maamul la-aan ma jiri karo gurigiisa isaga wuxuu rabaa baabuurkiisa iyo shaqadiisa iyo inuu isaga idaaraysto maamusho koonkaanna allihii abuurtay ma allana ma abuuranin wax maamulaana ma jirou rabaa inuu dadka ka dhaadhiciyo wamaa khalaqa allaahu wafii maa miyaynan fiirinin oynan ku tadaburin kii khalaqa allaahu alla wixii khalaqa llahu kii khalaqa allaahu alla uu abuurayoo min shayin xaal uu shay yahay kaasna waan casaa waanhu shaniye casaa waxaa dhow an yakuuna inuu ahaado qad iqtaraba inuu dhowaaday ajaluhum waqtigooda an yakuuna inuu ahaado arrinku qad iqtaraba inuu soo dhowaaday ajaluhum waqtigooda inuu soo dhowaaday taana miyaynan ku tadaburin oynan fiirfiirinin marka antaani waa mukhafafa min athaqiila wa anhu casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum wa anhu shaniye casaa inuu dhawaa yani casaa an yakuuna inuu ahaado ayaa mudan inuu ahaadaa mudan qad iqtaraba inuu dhowaaday ajaluhum waqtigooda inuu dhowaaday sidaas waqtigooda inuu soo dhowaadaa mudan oo taa markaa yacni inay mudan tahay miyaynan ku tadaburin oo aynan fiirfiirinaynin ayb fabiayi xadiidin sheeka tee oo bacdahu bacda hada alqur'aani qur-aankan ka gadaale yu'minuuna ay rumaynayaan tanna iyadana waxay tahay qur-aankii laftiisa tadaburkiisaana lagu tirtirsiina oo waxaana la leeyahay marka qur-aankan sidan u hadlayo kabacdi sheeko kale oo ay u khuduucayaan oy rumaynayaan maa jirtan marka qur-aankii qofka inuu qur-aankii inuu saameyn uu ku yeesho uu aada u fiirfiiriyo iyaduna marka waa arrin kale oo oo nalaga rabo marka meesha waa an acsaa an yakuuna wuxuu leeyahay ay lacalla an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum inuu waqtigooda soo dhowaaday sidaa ay ahaataan laga yaabaa fayamuutuu ay dhintaan qabla an yu'minuu intaysan rumaynin wayasiiruu markaa ay ahaadaan ila alcadaabi arrintaa mustaqbalkaa aadka u xun miyaanay ka fakeraynin ayb fabiayi xadiidin bacdahu bacda alqur'aani qur-aanka gadaashiisa ay yu'minuuna rumaynayaan sheeko tee oo ay rumaynayaan qur-aanka dabadii ay bacda alqur'aani yu'minuun man yudlil illaahu man axadkii yudlil ou dhumiyo allaahu alle qofku alla dhuminayo falaa haadiya ku hanuuniyaa lahu isaga uma sugnaanin wayadaruhum saddex qiraa'o oo sabciya ku jirto wayadaruhum waa qiraa'o wanadaruhumna waa qiraa'o kale labadaas marka iyada war ma laho marka waxaa weeyaan waa iska yacni jumlada manman yudlil man yudlil illaahuday iskaga cadfan tahay wayadaruhum fii tuyaanihim yacmahuun qofku alla dhumiyo wa xanuuninayaa male wayadaruhum alla waa ka tegayaa iyaga fii wanadaruhum waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim baan uga tegaynaa xadgudubkooda dhexdiisa yacmahuuna xaalayihiin kuwii waree wareeray wareersan waxaa kaloo la akriyey oo qira'a sabciya ah wayadarhum wayadarhum ra-da in la reebo wayadarhum ra-da haddii la reebana falaa haadiya lagu cadfayaa marka man yudlil illaahu qofkau alla dhumiyo falaa haadiya ku hanuuniyaa lahu isaga uma sugnaanin wayadar ka tagee alle hum iyaga uga tagee fii tuqyaanihim uga tagee waa jawaabtii falaa haadiya jawaab maadaama ay tanna waa jawaabtiaas ay ku cadfan tahay yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaahaa yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can isaacati saacaddii qiyaamaha xaggeeday wax kaa su-aalayaan ayaana ay mataa goorma ayuu ahaanayaa mursaahaa irsaauhaa sugnaanshadeeda saldhigadkeeda ama waqtiga ay saldhiganayso waa goorma saasay ku weydiinayaan qul dheh inamaa wax kale ma ahna cilmuhaa ogaalkeeda cinda rabbii rabbigay agtiisa u ahaaday laa yujallii ma muujinayo alle haa saacadda cilmigeeda muujin maayo liwaqtihaa fii waqtihaa waqtigeeda dhexdiisa ilaa huwa isaga maahna cid kale oo markaa muujinaysaa ma jirto haqulad way cuslaysay saacaddu fi samaawaati fii ahli samaawaati samaawaadka yacni dadkooda iyo walardi dhulka dadkiisa kuwa ku nool way cuslaysay saacaddii laa ta'tiikum idiin imaan mayso saacaddu ilaa baktatan xaal ay taha tukadinaysa maahani kada maahani yas'aluunaka way ku su-aalayaan kaannaka sidii adiga oo xaal aad la tood tahay kaannaka sidii adiga oo xafiyun ku aad u og canhaa ay bihaa iyada kuku cilmi fog oo cilmigeeda ku xeel dheeraaday sidii inaad tahay oo kale ay kuu su-aalayaan qul waxaa tiraa inamaa wax kale maana cilmuhaa ogaalkeeda cind allahi ilaahay agtiisa u ahaaday walaakina akthara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can isaacati saacadda xaggeeday wax kaa su-aalayaan ayaana waa darfu zamaan istifhaamayna marka macnaheedu uu yahay bimacnaa mataana waa ayaana marka waa darfu zamaan oo mabni a laa yatasaraf ayb wa akharu isticmaalihina waa istifhaam baa inta badan loo isticmaala ayaana goorma ayaa mursaahaa mursaa waa ismu mafcuul waay min arsaa arsaa marka waa ficilku maa zaada cala hulaathi hulaathi waa ka badan yahay arsaa ficilku haddii uu hulaathi ka badan yahayna marka la rabo masder miimi iyo daraf miimiya in laga sameeyo calaa zinati ismi mafcuulihi ismi mafcuulkiisa ayuu ku wasni noqona arsaa yursi mursan mursan marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa marka saldhigasho waa masderki mursan makaanu saldhigasho waa ismu makaankii mursan waqti saldhigasho waa zamankii saddexda waa laga macneyna meeshaan marka laba macno laba unbaa macnaheedu yahay makaan hadda maaha imaa in laga laqbeeyo zamaan oo la yidhaha waqta rusuwihaa saacadda waqtigay saldhiganaysa in la dhaho ama in la yidhaha mursaahaa laga macneeyaba masderkii oo saldhigashadeeda waa goormo in la dhaho tan dambaana fiican waayo ayaanada ayaa macnihii zamaanka uu ku jiraa kana in macnihii zamaanka la geliyo xoogaa laga fiican yahay markaa macnaha yas'aluunaka way waxay ku su-aalayaan can isaacati saacadda xaggeeda oo waa ku badatay wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin bay dhihi jireen yas'aluunaka can isaacati bay ku su-aalayaan ayaana goorma ayaa mursaahaa sugnaanshadeedu ahaanaysaa ay irsaauhaa ayb irsaauhaa saldhigashadeeda saacaddu goormay saldhigane macnaha oy sugnaanaysaa ama mursaahaa waqti saldhigashadeeda saacadda hadmay goormay saldhiganaysaa waqtiga yani saldhigashadeeda waqtigiisa waa goorma qul waxaa tiraa inamaa wax kale maahane cilmuhaa saacadda ogaalkeeda cinda rabbii rabbiga egtiisa u ahaaday waxaa ku jira marka halkaani xasri inamaa cilmuhaa xasriguna wuxuu la macno yahay nafyi iyo istina wada socdo waa dawaatulxasri waa isna kba ka mid ahaaye marka macnuhu inamaa cilmuhaa cinda rabbii waxay ka dhigan tahay laa yaclamuhaa ilaa rabbii iyadoo layiri cid kale ma oga rabbi maahane saasay la la macno tahay walidaalika marka shan arrimood oo mafaatiixu lgeyb uu nebiga ku tilmaamay mid kamida waay saacaddu suuratu luqmaan aakhirkeedana lagu sheegay in allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu اlgayha wayaclamu ma fi larxaami wamaa tadri nafsun maada taksibu gada wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut in allaha caliimun khabiir in allaha cindahu cilmu saacati waa lagu bilaabay inamaa wax kale ma ahna cilmuhaa saacadda ogaalkeeda cinda rabbi buu ahaaday nebi ma oga malagna ma oga rasuulka markii la su-aalay waa kii yihi ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'ili laa yujallii ma daahirinayo ma muujinayo haa saacadda yacni ma muujinayo alleh yani ma muujinayo dheh liwaqtihaa fii waqtihaa waqtigeeda dhexdiisa ilaa huwa isaga unbaa muujinayo og isaga unbaa saacaddii la imaanayo oo markaa yacni keenayo ay laa yakshifuhaa walaa yudhiruhaa ma faydayo mana soo muujinayo saacadda waqiila waxaa layihi oo mujaahid uu yihi laa ya'tii bihaa la imaan maayo saacadda ilaa huwa alla unbaa la imaanaya ayb liwaqtihaa laamka marka ay fii waqtihaa haqulad way cuslaysay fi samaawaati fii ahli samaawaati samaawaat iyo walardi ciraryaalo iyo walardi dhulka khalqiga ku nool way cuslaysay saacadda ayb marka meesha iyada cir iyo dhul marka waxaa jooga saacaddii way cuslaysay marka la leeyahay yani macnaha cilmigeeda way yacni haqula cilmuhaa cilmigeeda waa cuslaaday wa khafiya amruhaa arrinkeeda waa qarsoonaaday iyou ka qarsoonaaday calaa ahli samaawaati waalardi dhul iyo cir waxaa joogo saacadda arrinteeda waa ku cuslaatay oo cilmigeeda waa laga qariyay oo ma oga macnaheedu saas amaa saacadda dabcan dadka ka cabsado la weyn tahay waa dadka rumaysan waladiina aamanuu mushfiquuna minha wayaclamuuna anaha alxaq alaa ina aladiina yumaaruuna fi saacati lafii dalaalin baciid laa ta'tiikum idiin imaan mayso saacaddii ilaa baktatan ilaa baaqitatan xaal ay tahay tukadinaysa ma ahne saacaddu marka iyadoo idinsoo kadinaysa idiin imaanay bal ta'tiihim baktatan fatabhatuhum falaa yastatiicuuna raddaha waay saacaddu waxay u imaanaysaa iyadoo kadinayso mana iska celin karaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi xadiid bukhaari uu warinaayo iyo muslimba labaduba ay warinayaan min xadiidi abi hurayra wuxuu yihi rasuulka sal ll ly slam lataquumana saacatu saacadda waa istaagaysaa waqad nashara arajulaani hawbahumaa iyadoo labada laba nin maradooda ay fidiyeen falaa yatabaayacaanihi kala gadan maayaan walaa yadwiyaanihi maradiina ma duduubayaan yani laba qofoo wax kala gadanayso mid mara haysto iyo mid maradii u baahan maradan keen oo maradii saas uu u fidiyey kii iibinayay ka kalena uu saa u fiirinayo ayay saacadda ka kor dhacaysaa maradiina inta la laalaaba meesheedii lagu celin maayo oo qiyaamaha laga aadayaa ninkaanina maradii ma duubsanayo inuu iibsado oo u yeesho ma dhacayso falaa yatabaayacaanihi ma kala gadanayaan walaa yadwiyaanihi mana duuduubayaan walaa taquumana saacatu waa dhacaysaa waqad insarafa arajulu bilabani laqxatihi falaa yacamhu isagoo la tegay hashiisa ama siciisa ama ariga caanihii uu ka maalay ayuu intuu soo maashay haruubka kusoo shubtay ayuu la soo gadoomay falaa yacamhu ma cabaayo ma quudanayo qiyaamahu ka aadayo walataquumana saacatu wahuwa yaliiqu xawdahu saacadda waa dhacaysaa isagoo ninka xoolaha wato darkiisii ou habaystay ou tootoosistay falaa yasqii fiihi wuxuu ku waraabsanaya ma jiro walataquumana saacatu saacadda waa dhacaysaa waqad rafaca uklatahu ilaa fiihi wuxuu cunaya luqmadii isagoo afka kor ugu qaaday falaa yadcamuhaa ma quudanayo isagoon afkii gelinin saacaddii baa ku dhacayso yani xadiidkaas wuxuu cabiraa sida ay saacaddu u imaanayso kadis dadka iyagoo iska shaqaysanayo hawshooda adduunyo ku indhafiiqan ayay saacaddii hal mar kasoo duldhacaysaa bani aadamkuna maalinba maalinka ka dambayso adduunyadii baa aada loogu sii indhafiiqnaanan inta macaani badan laga fahmo howlo badan laga barto wax badan laga fahmo ayaa dadkii ay adduunyada aada ugu tacalluqayaan meelaha qaarkood subaxda subaxdii sagaalka subaxnimo yacni labada yacni sideedda subaxnimo ama laba saac yacni meelaha qaarkood magaalooyinka ay shaqooyinka iyo adduunyadu ka socoto yacni waxa ummadda sida ay u yaacayaan meelaha qaarkood dadkaani tixsi mi ayaad is leedahay markay lixda maqribnimo tahayna sida ay usoo yaacayaan waa yaabaysaa taa marka maxaa yani qiya qiyaamihii iyo waa la dhibanaa iyo baabkeed nin ku xisaabsanba maba laha nin ay u xisaabsan tahay ma laha sidaas baa marka ay un uga duldhacaysaa qul waxaa tir qul waxaa tiraahdaa inamaa wax kale maaha yas'aluunaka way ku su-aalayaan de kaanaka sidii adiga oo xafiyun aada u og canhaa ay ay bihaa iyada aada u og canhaa marka xafiyuntaa lagu tacallujinayaa cantana bimacna alba baa laga laqbeynaa xafiyunna marka waxay tahay shayga markaad intaad aada u raad raacdo oo aad aada uga daba tagto ayaa la yidhaahdaa yacni sidii inaad inta aada u raac raacday ood aada u og tahay oo kale ay kuu su-aalayaan qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahna cilmuhaa saacadda ogaalkeeda cinda allahi ilaahay agtiisa u ahaaday walaakina akthara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan qul dheh laa amliku ma hananayo aniga linafsii nafsadeyda u hanan maayo nafcan wax nafci ah walaa daran wax dhib ahna nafteyda marka u hanan maayo kama celi uma keeni kari mana ka celin kari ilaa maa shaa allahu alla wuxuu doono maahane walow haddii kuntu aan ahaan lahaa aclamu inaan ogahay algeyba waxa maqan oo dadka indhahooda ka maqan haddii aan ahay inaan ogahay lastakthartu waan badsan lahaa min alkhayri khayrka xaggiisaan ka badsan lahaa wamaa massanii imana taabta imana taabanaya suu xumaan ima taaban ima taabanayso in ana maa ana anigu maahi ilaa nadiirun ku digaayo wa bashiirun bishaaraynaya maaha liqowmin qolo u bishaaraynayo yu'minuuna rumaynaya halkanna marka waxaa la tilmaamayaa marka hadal guud oo mar haddii saacaddii cilmigeeda inuu alle ku kooban yahay la tilmaamay ayaa haddana rasuulkii sal ll l slam xaalkiisii basharnimadiisii baa nalooga hadlayaa nalooga warrama isagii baana la leeyahay sidaas dheh sababtuna waa maxay inaanan isku khaldin alle iyo bashar rasuulku waa rasuul alle basharka isagaa ugu qiimo badan saa ugu cilmi badan isagaa ugu mudan bani aadamku laakiin macnaheedu maahan inuu rabbi yahay isaga mar walba marka sharcigu wuxuu aada ugu dadaalaa inuu kala saaro khaaliqa iyo makhluuqa haddaan dadka khaaliq iyo makhluuq loo kala soocin meel xunay marka ku daadanaya qul waxaa tiraa baa la yihi nebiga waxaa ku ti qul waxaa tiraa nebigow laa amliku hanan maayo aniga uma hanan karo uma haayo linafsii nafsadeyda nafcan uma haayo dheef walaa daran iyo dhibtoona uma haayo ilaa maa kii maahane shaa allahu alla uu doonay maahane ibnu cabaas wuxuu yihi ina ahla makata qaaluu reer maka waxay dhaheen yaa muxamadu alaa yukhbiruka rabuka bisicri rakhiisi qabla an yagluwa fatashtariyahu watarbaxa fiihi cinda alghalaa rabbigaa mau kuu sheego sicirka rakhiiska ah shaygan intuusan qaali noqonin waxaan qaali bay noqon doonaan hadda sii gadamou ku dhaho markuu qaaliyooba saad uga ribixdo wa bilardi alatii yuriidu an tajdiba fatartaxila minhaa ilaa maa qad aqsabat dhulka abaarta noqonaysana mau kuusii sheego saad uga guurtid oo midka aaranka aada u aadid faأnzla اllahu tacaala ilaahay marka wuxuu soo dejiyey qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ay laa aqdiru linafsii nafsadeyda anigu uma awoodin nafcan ay ijtilaaba nafcin nafci soo jiidashadiisa ayb ban arbaxa inaan ribxo walaa daran ay dafca darin inaan iska riixana nafsadeyda uma haayo bian artaxila min ardin turiidu an tajdiba ilaa maa shaa allahu an amlikahu ilaa wuxuu alla ou doono inuu aniga markaa milki siiyo maahan walow haddii kuntu a marka haddii nafsadiisu nebigu dheef iyo dhib daati ah ounan u haynin rasuulka sal alla ly slam ilaa ilaahay subxaanahu watacaala mashiyadiisa una uu ku jiro rasuulka addoonnimadiisay kutusay meesha inuu addoon ilaahay yahay haddii isaga nafsadiisa ounan u hayninna keyrkiis ma u hayaa marka maya dhib iyo dheef yaale allah subxaanahu watacaala keliya dadka qaar baa u qaadanayo inay arrintaasi tahay meel ka dhac nebiga looga meel dhacayo laakiin sidaas maaha walow haddii kuntu aan ahaan lahaa aclamu inaan ogahay algeyba waxa maqan lastakthartu waxaan badsan lahaa min alkhayri khayrka wamaa masaniya suu-u xumina ima taabateen abaarta iyo aaranka iyo haddaan ogahay waxa soo socdo khayrkaanba badsan lahaayo oo maal iyo intaan aan kaydsan lahayo sanadka abaarta aan u kaydsan lahaa marka meesha macnuhu marka waxay tahay waqiila waxaa la yihi macnaahu walow kuntu aclamu اlgeyba ay mata saacatu la akhbartukum waan idiin sheegi lahaa xataa tu'minuu wamaa masaniya suu dhibaatana ima taabateen bitakdiibikum beenayntan aada maalin walba ay dhahaysaan saacadda waa goorma aada i leedihiin in ana maa ana marka qeybkuna muطlaqan ilaahay unbaa og cid kale ma oga qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgeyba ila اllah wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun faqul inama اlgeybu lilaahi mar waxaa la yihi waxaad ku tirahdaa qeybka allah unbaa iska leh mar waxaa la yihi qeybka ceriga dhul wax og ma jira allah maahane mar waa kanaa walow kuntu aclamu اlgeyba lastaktartu min alkhayri marka qeybka mطlaqa nebina ma oga malagna ma oga allah unbaa og nebiguna qeybka wuxuu ka og yahay wixii la ogeysiiyo oo ilaahiisa uu ogeysiiyo caalimu اlgeybi falaa yudhiru calىa geybihi axada ilaa man irtadaa min rasuuli in ana maa ana anigu maahi ilaa nadiirun ku digayo oo qofkii caasiya u digaayo maahay wax kale maahi wabashiirun ku bishaaraynayo unbaan ahay oo liqowmin u bishaaraynayo qolada oo yu'minuuna rumaynayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi